gudaha magaalada kismaayo iyo tuulooyinka hoos yimaadaah waxaa muddooyinkii dambe soo buuxdhaafiyey barakacayaal ay deegaanadoodii kasoo barakicisay saameynta kala duwan ee ka dhashay isbeddelka cimilada sida abaaraha fatahaadaha iyo daadadka roobabka oo si lixaad leh u saameeyey wax soo saarka beeraha waxaa muhiim ah in ay la qabsadaan dadka barakacayaasha ah deegaanadan cusub islamarkaana ay doorkooda ka qaataan nabadeynta iyo isdhexgalka bulshada haddaba qaar ka mid ah aqoon-yahanada ku nool magaalada kismaayo ayaa ka hadlay doorka ay dadka barakacayaasha ka qaadan karaan nabadda iyo xasiloonida deegaanka dadka barakacayaasha door aad iyo aad u muhiim ay maaragtay ku leeyihiin nabadeynta deegaanka in iyaga horta marka koowaad dadka barakacayaasha maadaama dad maaragtay ay barakacayaal yihiin oo iyaga maaragtay deegaankii ay nabad la yimaadaan wax maaragtay nabad ahna kusoo kordhiyaan midda kaleniyo waxaa waaye in dadkii maadaama ay deegaano kale ka imaadeen ay iyaga la imaadaan fikiro maaragtay nabadda iyo amniga maaragtay horumarinaysa qof walbo maaragtay muwaadin ah waa in horta marka ugu horreysa asi afkiisa iyo gacantiisa iyadiisa maaragtay shartiisa laga nabad galo horta waa si xadiis uu noo sheegay qofka carabkiisa iyo gacantiisa in laga nabad helo markaa ka bacdi ay maaragtay nabadda imaanaysaa bismiillah waa su-aal muhiim ah dadka barakacayaasha siyaabo badan ayay uga qayb qaadan karaan nabadeynta deegaanka kow waxaa is leeyahay waxaa lala samayn karaa horta dadka deegaanka inay la fariisto martigeliyaasha oo dadka barakacayaasha martigeliyey in la fariisto odayaasha dhaqanka sidoo kale dhalinyarta haweenka oo ah kuwa ugu fudud ama ugu nugul xagga colaadaha marka la fiiriyo waxaa kaloo muhiima dadka ganacsatada ah sidoo kale dadka aqoon-yahanada ah dhammaantood inay wada fariistaan lagu hadlo qaabka ugu fudud deegaankaas lagu walaaloobi karo ha qorshaal way jiraan dadka horta waxaa soo barakiciyo khayraadka oo magaranaysaa aada u yaraado ama competitionka oo farabato ama maxaa lala yaqaan tartanka